wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne cali guudlaawe ayaa lagu magacaabay guddi fatahaadaha webiga shabeelle ah kuwaas oo ka kooban lix iyo toban xubnood waxaana guddoomiye looga dhigay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle guddigan ayaa ka shaqayn doona sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku nool deegaano hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle oo ay haatan go-doon markaasi ugu jira daadadkii ka dhashay fatahaadaha sidoo kale waxaa jiray sidoo kale waxaa jarmay gebi ahaanba wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaaladan jowhar waxaana fatahaada markaasi ku barakacay boqolaal qoys waxaana gaadiidka keliya ee xilligan soo galaya magaalada jowhar ay yihiin duuni guddigaha uu magacaabay madaxweynaha hiirshabeelle ayaa kale ah maxamed cali caadle oo guddoomiye ah maxamed cumar ciimoy wasiirka beeraha iyo weliba waraabka dowlad goboleedka hiirshabeelle oo ku-xigeen ah saadaq salaad warsame oo xubin ah saalax maxamed xasan oo xubin ah maxamuud wabar xasan oo xubin ah cabdikariin cali nuur oo xubin ah caasho khaliif maxamed oo xubin ah jaamac xuseen xaashi oo xubin ah maxamuud sheekh cali oo xubin ah aadan barre maxamed oo xubin ah cabdiweli sheekh cali oo xubin ah cabduqaadir cabdulle oo isna xubin ah cabdimahad cabdulle qoorgaab oo isna xubin ah cabdi macaan maxamed oo isna xubin ah cali jeyte cusmaan oo xubin ah iyo axmed mayre makaraan guddigan ayaana ah waxa uu markaasi madaxweynaha hirshabelle la sheegay in ay kasoo tala bixin doonaan saameynta iyo weliba khasaaraha ay geysteen fatahaadaha sidoo kalena ay markaasi door ka qaadan doonaan sidii loo xiri lahaa fatahaada webiga shabeelle